barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha julaay waa koob iyo soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka dhex idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal-abuurka toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa dooda ku saabsan maxaa keenay in suugaanta haweenku ay u tisqaadi weydo sida tan ragga raggana waxa lahay cilmi baa jacayl u dhintay cawralana waxay u dhibatay jacayl cawrala maxay ugu soo halqabsan waaye waxaqiraad ay xaqirayaan maaha oo ay diidayaan gabadh gabaygeedii inay ku soo halqabsadaan
dumarka wax sameeyaa laga rabay inay soo bannaan bixiyaanay cawralo Wanka.
ku soo halqabsadaan
dumarku ha sheegaan ha sheegaan buu yidhi iyagu hibadooda oo ha soo bandhigaan sa idinku sheegtaan ha soo bandhigtaan maxaa idin helaya
dee haddii gurigii ay tahay dee gurigii imikaba looguma tago oo heesaha dhallaanka loo qaado oo dhan dee waa heesihii haweenka buraanburku waa kuwii sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamij ka marhnayn
adu jooga swiden miyay suuradaadiyo sawirkaagu gacalo isadu noqo naftaydii naftaydii isadu noqo naftaydii goordhow ayaad ka bogan doontaan dhammaan qodobadaasi marka hores waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warka caalamka
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta dembibaadhista ee soomaaliya goobjoogayaal ayaa sheegaya in laba gaadhi oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu weeraray afaafka hore ee xarunta dembibaadhista sida laga soo xigtay wasiirka amniga soomaaliya ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa ku dhintay weerarkan oo toddoba ka mid ahi ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab halka shan qofna ay yihiin dad rayd ah iyo hal askari wixii faahfaahina ee ka soo kordha idaacadaha iyaga soo socda ayaad kaga bogan doontaan warbaahinta dowladda syriya waxa ay tabinaysaa in ah, tobanaan qoysas ah ay ka qaxeen magaalada go'doonka ku jirta ee aleebo kadib markii askarta dowladda ay fureen marin loo adeegsado xagga bini'aadminimada magaalada ayaa muddo toddobaadyo ah xirayd iyada oo ay xoogaga dowladdana duqeeyeen magaalada saraakiisha qaramada midoobey iyo kooxaha gargaarka ayaa ka codsaday dowladda syriya inay furto marinada gala magaaladaasi si gargaarka loo gudbiyo iyagoo ka digay in dad ay tiradoodu in dad tiradooda lagu qiyaasay saddex boqol oo kun oo qof laga cabsi qabo inay soo food saarto cunno yaraan mar kale duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaanu ku eegaynaa maxaa keenay in suugaanta haweenka ay u tisqaadi weydo sida tan ragga waxaa doodaasi falanqaynaya qaar ka mid a dhallinyarada suugaanta curiso oo ay ka mid yihiin laki aadan yuusuf oo hargeysa ku sugan amran xuseen cabdi oo sacuudiga ku sugan cabdulqaadir ibraahim wehliye oo jarmalka ku sugan iyo sidoo kale kayse saleebaan ismaaciil oo loo yaqaano kayse xabow oo maraykanka jooga ismaaciil xuseen farjaro oo stuudiyaha la fadhiya ayaana la socodsiinaya
dhalinyaro kala duwan baa haatan khadka si toos ugu kala jira hargeysa een, dalka isu- eh, dalka sacuudiga boqortooyada sacuudi arabiya een, jarmalka iyo dalkan maraykanka bal marka hore haddaan hargeysa ka bilaabo iyo laki waxaa jira hablo badan oo dhinaca suugaanta ku jira oo xilliyadii horena ku jira haatanna ku jira laakiin waxaa laga yaabaa qaar badan oo ka midi inaanay u muuqanin sida ragga u muuqdaan oo kale maxaa arrinta ugu caanaya sila laki asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu aad baan u salaamaya dhammaan adiga ismaaciil ahaan iyo dhalinyarada barnaamijka dooda igala wadaagaysa iyo dhammaanba inta i dhegeysanaysa horta waa runa su-aashaasi waa su-aashaan si gaara anagoo dumar ay isu weydiinay aan dhalinyarada ragga bahda sugaantana aanu soo weydiinay inkastoo aad ay nooga garaabeen oo garabshiyo badan aanu helen aanaan weli jawaab wax ku oola aanaan ka helin dabcan habluhu way badan yihiin ragguna way badan yihiin baha kala badanna way ku jiraan aniga idan hadda kula hadlaya saxaafad baan ku jiray sideed sano intii aan saxaafadda ku jiray heer baan gaadhay inamadur way gacan qaban jireen ilaa xad waa laga soo gudbay iskay baan iskaga tegay suugaantaydii oo aan hibo u lahaa baan soo galay suugaantaydii markaan soo galay waxaan helay inamo badan oo aan isbaranay suugaanta ku abtirsada waan garan inamadaas inamadaas macnaha waxaan oran karo dee colaad si gaaraya colaadinayaan ma jirto dhibaato kale aan ka tirsanaya ma lahan cid kalena dhibaato ma geystaan laakiin wax jira wax soo jireena oo ilaa iyo adigu qarniyo badan soo jira intii soomaalidu jirtayba dee dumarku horta sugaanta waxa la yidhahda marka waa ugu horeysa ismaaciilo waxay kasoo bilaabantaa hooyo waan gartay marka way waayo hooyo waxay ku bilowday ilmaheeday u heestay uunbaa heesay oo gebiyey oo hadlay oo socday oo baha badan ku biiray waan gartay waad mahadsan tahay En- inaya ee kow waxaan rabaa inaan ogaadno sugaan ahaan rag iyo dumar miyay siman yihiin labo maxaa tan ragga hormariyey tan dumarkana hoos dhigay raggii hore eedma ku leeyihiin dib u dhaca suugaanta afar maxaa maxaa hadda lagu hormarin karaa suugaanta dumarka afartaa qodob ee ayaan jeclaan lahaa haddii aad wakti igu filan isiiso in Waan aan gartay.
faahfaahiyo Een, marka ha- insha allahu intaasaan rabaa hadda ninka la yidhaahdo eh, inaan inaan inaan inaan inaan hadda kusoo gaabiyo haddii aad wakti dambe dib iga sii sota intaasaan faahfaahin doonaa haddii ilaah yidhaah waay hal su-aalun ii faahfaahi kuwa kale dib baan kaaga soo noqon doonaaye En, sugan ahaan Way.
ma isu dhigmaan ragga iyo dumarka adoo welibana iisoo koobaya weliba rag iyo dumar ahaan haddii la yidhaahdo dumarkaa kaga leh sugaan ahaan maxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa way inaga leeyihiinoo afku waa afki hooyo sugaanaan hooyo ka imaaninna maba jirtaba taan aaminsanaha anugu hadda xaggee wax ka khaldan yihin waka su-aalaha dambe ayay ku Way.
jiraan haddii aad wakti iisiiso waan ku faahfaahin doonaa waan kugu soo noqon doonaa waxaan u tegi doonaa en, amran xuseen cabdi oo ku sugan dalka en, sacuudiga amran Een, bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaantin baan wada salaamayaa saaxiibada dooda igala qaybgelaya iyo bahda v o a oo ismaaciil farjare nagala joogo ismaaciila waxaa jira een, dhaqan soo jireena oo caadiyana baa jira een, haweenku intuu suugaani jirtayba way jirtay afku waa afkii hooyo oo suugaantu waxay kasoo bilaabantaa hooyo waxaanay ku dhammaataa hooyo kal- waxaa jira laba me- qaybood baan anigu u qaybinayaa qaybi dhaliil waxaa iskale dumarka oo annaga dumar ahaan baa iskale ama kuwa hadda jooga ama kuwii horeba ha noqoto Een, dhaliila waxaa iskale ragga oo caado soo jireen ahayd sii weli dabada sii haya Een, inta badan waktigii hore madalo badan haweenka lama sii jirin firsado inay kaga qayb galaan firsad baan la siin jirin oo takoor baa jiray ahayd inaanay dumarku meelo badan ka dhex muuqan karin waxay ahayd iminka waktigan jiilashan dambe inay la jaan qaadaan adduunka Een, tiina ilaa hadda way sii socotaa oo ragga hadda suugaanta cunaya waxay aaminsan yihiin tii awowgood shalay aaminsanaa oo ahayd inaanay gabadhu awood u lahayn barta ninku ka gabiya inay ka gabiyi karto waan gartay waa rag badan markaan idhaahdo gacan qabashada suugaanta haweenka lagu soo gacan qabtaa way yar tahay dadka qoraayada xataa laftirkoodu dhaliil bay ku leeyihiin oo ma soo qaataan suugaantii haweenkii hore inamada imika gabya ma soo qaataan suugaantii haweenkii hore halka aan anagu mar kastaba xooga saarno in aan muujino suugaantii raggii hore taasi waa taa mid kale dumarkaa dhaliisha iskale oo annaga laftarkayagu ma soo qaadano suugaantii haweentii hore maanaan derdergelin kuwii aan duubnayn maanaan duubin kuwii aan qornayn maanaan qorin waxaan u tegi doonaa kayse baan u tegi doonaa kus- oo jooga dalkan maraykan kayso waad maqashaa habliidii way cabanayaan doodoodaas Way caban- maxaad uga jawaabi lahayd marka hore ismaaciil aan dawla kuu salaamayaa hablahana waan salaamayaa ee, ee, camran iyo laki iyo iyo weliba cabdi cabdiqaadir ee, doodan iyo waxaan uga jawaabayaa ee, hortu marka ugu horeysa ee, sugaantu dee waa waxay ka timi ee, haweenkay ka timi iyagaana asalkii macnihii lahaa inta badan maqasha badahoo dhan ee, hase ahaatee hornayd waa wax ugubo hadda dumarka iyo ragga la bilaabay marka kaas isagu lama baab noqonayo waayo waa sheeko cusub oo iyagu ay dadka hadda joogay qoraalku dee wax uguba hadda la bilaabay caado dambe oo magaranaysaa uu ku hayo xagga dambe ma jirto laakiin se suugaantu wuxun bay dee lamid tahay ee takoorka ku jira takoorada dee waxyaabaha kale ee ee dumarku dee had iyo jeer kaga jira meel kasta ee taas waa ta ta kale aan dee u- u aan anigu aaminsanayn waxa weeye hadalkii cabdiqaadir uu yidhi ee dumarkii ragga keebaa sugaan culus muran kama jiro dee inay hooyadu tahay tii afka oo magaranaysaa badahoo dhan leedahay oo ilmaha soo hadal bartay laakiin haddana dhaqankii xilligaa wixii la xiiseynayey waxaa ugu badnaa dagaalka iyo waxyaabaha geeldhicii noloshii nooca ahayd dirirta ku jirtay inta badan dee shaqada ayaaba dee raggu iska lahaayo geeldhicii iyo magaranaysaa soldanadii oo iminka haddaad eegtid dee sayidka waxaa ka keenay gabeed wuxuu ahaa dee halgankii iyo waxibuu ku jiray raagowgaa saasoo kale aad ku arkaysaa weliba saasoo kalea ku arkaysaa marka marka horeba qaybta noloshay qaateen baayeel Waanga.
kala duwaneed oo la xiiseynayey Eh, taasaa marka waxay reebaysay waxay dadku rabeen dee bulshadii iska qabiilistahayd ama nooca utiirsanayd iyo dumarka iska xishood badnaa Eh, taasina way iska jirtay waan kugu soo noqon doonaa laki baa aan ku noqon doonaa hargeysa ku sugan lakiyay doodaa uu kayse bixiyey miyaan macquul ahayn horta ismaaciilow waan u jeedaayo kaise waan dhegaysanaya inta uu yidhi kaise wuxuu wuxuu carabaabayo uu yidhi qalinka iyo sugaantu isku fil maaha waa run oo waxay kala yihiin hibo iyo waxa weeyaan macnaha wax la bartay oo mihnada dumarka qalinkaas waxaan leeyahay horta qalinkaasi ha naga dambeeyo laakiin raggu waa raggii un shaarku doonaha xidee ninka nin baxdiisii gacan qabtay ama iminka ha soo baxin ama beri horeba ha jirte ee meel gaarsiiya ama isagu ha ka qoro ama hala ha garab qabto oo meel ha ka soo saara eh waa ina rag A- aan kaa dhex gale ma waxaad aaminsan tahay ragga een, iyaga ayaa suugaantooda keliya soo minguuriya oo dadka usoo gudbiya suugaanta haweenka een, ma soo bandhigaan aad iyo aad taa waan aaminsanahay waxaan kaloo aan sheegaya oo aan sii xoojinaya walaashay amran intii ay ka tidhi ay tidhi macnaa dhaliisha midna ana kaale oo aan horeba isu marin midna waxa weeyaan rag baa leh oo ana gacan qaban horta de ismaaciilo waxay yidhi fal fal keligii fool ma dhaqdo macnaa wadajir bay wax isu gooy wax ku gooyaan hibona hadal ma gasho hibona hadal ma gasho macnaheedu waxa weeyaan markuu leeyahay walaalkay eh, een, kayse ah, qalin iyo isdhinac dhigayo sugaan waxaan leeyahay aniguba isma dhagac dhigin laakiin meesha waxaa ku jira rag iyo dumar ee qalin laga hadli maayo waayo aan kugu soo noqonayaa een, waxaan siinayaa een, eh, jarmalkaan u gudbi doonaa waad maqlaysay een, weheliye een, dooda ay bixisay iyo aaraa'da kaa dambaysay maxaad kaga jawaabi lahayd Eh, horta ismaaciilow waxaan rabaa inaan caddeeyo eed ay raggu ku leeyihiin xilliyadii hore sugaanta dumarka dib u dhacooda eed ma ku leeyihiin su-aal ahaan qortay waxaan rabaa inaan caddeeyo maya sababtaasoo ah dumarku xilliyadii hore qaabka sugaanta ragga loogu adeegsado looma adeegsan jirin laakiin waxaan qirayaa intii rag gabyo eh, inay dumar gabyayeen intii rag jirana inay dumar jireen laakiin qof eh, cid waliba ay lahayd howl iyada u gooni ah dumarka suugaantooda badanaa waxay u adeegsan jireen eh, rarada cawsta dumar dumar hore oo suugaan tiriyey oo gabyi jiray inkastoo aan eh, sidii tan ragga loo adeegsanin laakiin halmacoodyadeedii waa waa waa la hayaa sidii gabar gobolada dhexe eh, ii sheeg ninkeedii eh, eh, gocasho ka muujisay oo gobolada dhexe ku sugneedo oo eh, laba tuduc iga soo gaarto oo tidhi dhabarkayga godan baad sidii geel u rarataa waa gabadhi kaleo ninka la yidhaahdo shalay kaysa ka sheekeynayo iyaduna jacaylka ka hadasha waxyaabaha suugaanta ay dumarku tiriyeenoo na soo gaaro waan xifdinaa okay weheliye aan kaa Eh, dhex waa- gale eeg haddii ay taasoo dhammi jirto oo habluu dee ilaa intaasoo dhan gabyayeen een, xageeba haddaba wax ka khaldan yihin bal arrintaa kusoo dhow waxay wax ka qaldan yihiin wax muujiyan ma ahaynoo iyanu mu- iyaguna ma aysan muuji jirin dhaqankii jirayna uma ogolaanaynin inay madal iyo meel inta tagaan ee ay eh, doodaha ka qayb galaan Eh, suugaantii uu sheegay oo kale sideedaba horta suugaanta fariinaa loo isticmaali jiray Eh, qolooyinka wadaadada ahna eh, eh, diintay u isticmaali jireen qolooyinkan dhiilada iyo colaada iyo qabyaaladuna sidooday u isticmaali jireen dumarku boos ugama banaanayn ayaan dhihi karaa laakiin madashoodii iyo booskoodii tii ay u isticmaaleen oo ahayd ama aqalka ama cawsta iyo rarada booskii ay lahaayeen suugaantii ay u isticmaaleen ee berigaa jirtay waa mid lahaayo oo la xaf- eh, la xifdiyey ayaan dhihi karaa laakiin mawduucyadan kale wuxuu ahaa mawduuc ragga bis u furan taa horaan ku noqon doona amra madooniyana la hadlo amranay een, wuxuu sheegay wuxuu yidhi dee suugaanta qaybtii loogu talagalay haweenka ilaa hadda way nooshahay oo haddii buraanburkii la eego haddii la eego heese howleedyadii qaybtii doorkii ku lahaayeen haweenku ilaa hadda waa mid nooloo waa la soo minguriyey laakiin qaybtan haweenku ay raadsanayaan waa qayb ragga uun dagaalada la xidhiidhay waxyaaba noocaasa oo ragga uun uu dhaqanku inta badan fursad u siinayay doodaasi miyaanay mid macquula u eeke- u ekayn midh baan ka dibaaqayaa walaalkay wuxuu yidhi intii suugaantu jirtayba way jirtay n dumarku way gabyayeen wuxuu soo qaatay haween laftirkooda gebyi jiro hore ayuu isagu xusay wuxuu yidhi waxaa jirtaa n hawsha waa la kala lahaa haddii raggu ay dagaalada iyo dhiilada iyo diinta ay ku fidin jireen annaguna guriga iyo k- wax kasta oo agab ah oo guriya oo ha- wax kastoo ay noqotaba annaga xaggan gacanta ku haynay toodii ilaa hadda iyaga way sii nooshahay oo waa la xusaa oo waa la muujiya oo dhan kasta annaga iyagana soo qaadano muujino xusna waayo hadday xafidsan yihiin oo ay hayaan maxay uga hadli waayeen ay maqaaladii qorayaan suugaantii qorayaan tusaale kasta waxay kusoo halqabsadaan markay halqabsi suugaaneed tahay abwaano hore ayay kusoo halqabsadaan oo dhan kasta ay kaga soo halqabsadaan maxaa loogu soo halqabsan waayey haweenkii waay baan anaguna ugu soo halqabsanaa ayaguna ugu soo halqabsan waayey waxaa jirta wuxuu xusay cawrala oo iyadu ahayd een, qofka eh, labaad ee xagga ama raggana waxa lahay cilmi baa jacayl u dhintay cawralana waxay u dhimatay jacayl cilmi abwaanadii hore iyo abwaanada hadda joogaba way xusaan inuu jacayl u dhintay oo taariikhda suugaanta abwaan kasta iminka labada inan haddii suugaantooda la baadho waa laga soo helayaa cawrala ma kusoo halqabsadeen oo ma tahay maxay ugu soo halqabsan waayeen so xaqiraad ay xaqirayaan maaha oo ay diidayaan gabadh gabaygeedii inay kusoo halqabsadaan xaqiraad baa ku jirta ilaa ragga maanta jooga ilaa raggii shalay joogay ay haweenka xaqirayaan baa ku jirta markaana man qarsanaan xaqirtaan khaladkooda Een, bal weheliye laftigiisaan ku noqonaya inta aanan een, kayse aadin weheliye waad maqashaa dooda amran maxaad uga jawaabi lahayd waxaan rabaa inaan eh, eh, waxaa la yidhi xaajo haddii aan sidii eh, da- eh, eh, isheeg dooda ariga loo faydin ma eh, ma- ma saxmato horta waa runteed walaashay eh, eh, eh, eh, amran xilligii hore waxaan ka hadlaynaa hu- waa xilligii hore xilliga hadda ah ma ahan anigu uma arko wax qalada in gabar lagu halqabsado sugaantii ay tirina ay lasoo qaato laakiin waxaan caddaynayaa xilligii hore waa wuxu waa dhaqan dhaqanka ayaana ninka la yidhaahdo isheeg eh, eh, sidaa dhigay oo raggana lama eeday karo dumarna looma Waan eeday karo gartay. Laakiin aan kaa dhex galo, weheliye.
waktiga lagu jiro weheliyaan kaa Waa dhex ku galo maqlaan, Ee, waxaa wehelo.
jirta tusaale ahaan tusaalahay soo qaata waxaa ka mid ahaa een, amran oo kale waxay tidhi haddii jacaylkii cilmi boodheri laga sheekaynayo maxaa cawralo looga sheekayn waya jacaylkeedii halka eh, lagu soo halqabsanayo keliya ama laga sheekaynayo xitaa marka inan lala hadlayo halqabsiga iyadoo rag lagu soo halqabsanayo haddana haddii dumar xitaa wax loo sheegayo maxaa cawralo qudheeda loo sheegi waayo sida cilmo kale loogu soo qaadan waayo ee eedaas eedaas isla dumarkii ayay ku noqonee haddii ay ka sheekayn iyo qalinmaal tahay iyo taariikh la xusaayo tahay waa weji gooni ah laakiin sugaan lagu soo halqabsado sidii cilmi loogu halqabsado ee, ii sheeg dumar ragguna tooda cu- cilmiyay kusoo halqabsan jireen dumarka wax sameeyaa laga rabay inay soo banaan bixiyaanay cawalo gartay.
kusoo halqabsadaan maadaama aan ku idhi dhaqanka ayaa u diidanaa ee, qof dumara inuu nin abwaanuhu hore uu kusoo halqabsado waan gartay waad mahadsan tahay waan kugu soo noqon doona waxaan kaysaan u tegi doonaa iyo een, dalkan maraykan kayse ismaaciil si wacan baan ii maqlayay hadalkiina waan maqlayay Eh, horta waxa weeye annagu waxaanu ka sheekeynaynaa sababta Eh, ma aha inaanu sababta taageersannahay xalka waanu ka hadlaynaa Eh, laakiin waxaan leenahay barnaamijkan eh, waanu qirsannahay inay dumarka yacnihii la cadaadiyo laakiin dhaqankeena ayay noloshan oo dhan ka jirtaa oo qaybo ka waaweyn baa jirta oo ummad la takooraa jira yacni dhaqanka dhan qayb ka mida weye tana ay soo hoosgelayso oo waxaasun la mid ah Eh, hase haatee in iminka dumarku ay arrintaa ay ka cawdaan dee horta sugaantan soomaalida iminka la hayo laba qarniyo badh baa ugu badan qof la garanayo oo magac leh oo oo dee magaranaysaa intaan ka war hayo odaga xaaji cali fiqi khayre la dhaho ayaa yacni qof la garanayo wax tiriyey laakiin gabayo waa la hayaan cidda tirisay la garanayn oo ka horreeyey marka dee uu sugaantoo dhan baaba lunsan eh, oo gadaal inta dambe ubaa hadda la hayaa taasna dee wuxun baan u eedeynaynaa oo hadda ay sheegtay amran dee haddii gurigii ay tahay dee gurigii imikaba looguma tago oo heesaha dhallaanka loo qaado oo dhan dee waa heesihii haweenka buraanburku waa kuwii eh, kuwii maqalaha lagu raaco waa iyagiio haddaba dee qayb dhan baan ragguba ka caban ay leeyihiin taasna dee dhaqanka iyo diriirta ayaa ayaa sababtay baynu niri oo, eh, ayaynu taa ka sheekeynay lakiyay waad aragtaa doodii aragtiyo kala duwan oo dhinacyo kala duwan oo dhaqanka la xidhiidha een, haweenka laftigooda wax laga soo geliyay ragga qo- ee, laftigooda eed ku yeeshay een, dhinaca taariikhda laftigeeda oo la sheegay xiliyo durugsan qaybo ka mid a haweenku inay ilaa haddaba haystaan oo aan loogu tegin waxyaabo badan baa laga hadlay xalka maxaad u aragtaa sidee baa sugaanta haweenku u noqon kartaa een, mid usoo shaacbaxsan ama banyaal oo ah ama loo yaqaano s- ama loogu halqabsado sida tarag oo kale ismaaciilow n waxa la yidhi n horta milil dushii lama subko n waxaan taa u leeyahay n walaashay amra waxay ka dhawaajisay maxaa loo xusi waayey cawrala isla jeerkaana loo xusay cilmi cilmi waa la xusay iyadoo lagu jacaylkiisa loo aaneynayo lagu hagardaaminayo loogu macnaha lagu xaqirayo oo la sheegayo inay dhimashadiisa iyo iyo dhibaatadiisa gabadhi ka dambeysay sababta in dhibaata gabadhi ka dambeysay baa keentay magaca hodan in la keeno oo la yidhahdo gabadhii macnaha dhibaatada u geysatay hagardaamada ninkaa u geysatay ee dishay hodan bay ahayd taa lafteeda handadaad iyo xaqiraad iyo macnaha hujuum dumarka lagu hayay ayaa sheegay n waxaa jirta dhinaca dhaqanka walaalaha waxay weydiinayaa su-aalo kooban dhaqanku annaga muxuu noo xaqiray waxay yidhahdeen dhaqanka ayaa dumarka hore iyo kuwa dambeba dhaqanka ayaa saameyn kula sugaantooda dhaqanku annaga horta muxuu noo xaqiray waa su-aal meesha taala hadda maxaa xag naloo haya waa su-aal kaloo meesha ka taala wuxuu yihi dumarku m- raggu inta badan anigayga inta badan markaan ama rag la kaftamo ama wada hadallo waxay igu yidhahdaan "Ma- lakiyay dumarku ma gabi karaan way baad u gabaysaa adigu sad u gabi kartaa dumarku ma gabi karaan ereyga gabay waxay yidhaahdaan waa cadrageed ma aqaan meeshay ka Waan keenay iyagaa gartay.
sheegi doona walaalahay waan gartay dumarku ha sheegaan ha sheegaan buu yidhi iyagu hibadooda oo ha soo bandhigaan waan haddaa gartay idinku sheegtaan oo soo bandhigtaan maxaa idin helaya Waan gartay.
su-aalahaasaan doonaya walaalahay in wax lagu weydiiyo weheliyaan u tegi doonaa cabdiqaadir waad maqashaa maxaad xal u aragtaa adigu ismaaciilow taasu eh, waa wax iska waadaxo oo aan ninka la yidhaahdo eh, wax caad oo iga saaran aysan jirin jawaabteedu haddii shalay dhaqanku iisheeg uu xaqirayay maanta waxaa la joogaa dunia casri ah technology casri ah dadku dad eh, iisheeg cilmi bartay oo wixii xun iyo wixiisan la kala gartay Eh, maadaama shalay loo arkayay dhilada iyo colaada iyo ninka la yidhaha shalay wax wanaagsan loo arkayay oo ninkii meel eh, eh, eh, ii sheeg eh, madal dagaale ciddii wax ka qaldan yihiinna loo saxo qaab noocaasa ayaa ninka la yidhaahdo lagu toosi karaa hanqabaa ismaaciilow amran baan u tegaya amranay waad maqashaa adigu maxaad xal u arki lahay ismaaciilow xalka saddex meelood baan anigoo soo koobaya u kala qaybinaya marka ugu horeysa een, waxaan leeyahay horta saxaafadda iyo qorayaasha iyo inta qalinleyda ah ee bulshada een, afkeeda inta badan ku hadashaba fariin baan iyaga u diraya oo xalka qura aan u aragno inay een, codka haweenka ee suugaanta ay dib u dhigatay oo aanay inta badan sii sii daynin oo baahinin suugaanta mar kalena waxaan u tegayaa een, raggan aanu imika doodu noo furantay hablaha hal abuurka ah oo dhan annaga iyo laki ma wada nihin laakiin waanu matelanaa dood baa iminka noo socota oo noo furatay isbuucii u dhaweyto inamada hal abuurka Een, doodaa waxaanu rajaynaynaa inamadii aanu u dhiganay aanu u furanay dooda aanu gogasha u dhiganay ee aanu cabashada badan usoo gudbinay in ay iyaguna isu tagaan oo dib ay isugu noqdaan oo xal waara oo lagaga gudbo oo takoorkan dumarka lagu hayo suugaanta calashan suugaantooda ma socon karto la leeyahay barta ay ka gabayaan baanu ka gabaynaa bartay ka maasaadaan baanu ka maasoonaa suugaanta inta waanu waxaa jira hablo ka mi ka suugaan culus oo ka suugaan qurux badan rag badan oo caana maanta oo jira kelmadda ugu dambaysa waxaan siin doonaa kays oo dalkan marayka ku sugan ismaaciil waa mahadsanta walaal xalka gabagabada ay taanan horta ku hadlin waxaan rabaa inaan ku yaro noqdo eh, erey yaray ay tiri walaashay eh, marian baanaba ku haystaa anigu waxaan ahay dadka aaminsan inayna jirin wax bada oo raggu bilaabay badaha oo dhan waxaa bilaabay dumarka ayaa iska leh Eh, buraanburkan ay dumarka ay leeyihiin raggu iyagaa iska lena dee ma garanayo waxay badaha kale ku qaateen oo gabayga iyo haantiiyo uga maasodeen tanna ku diideen anigu horta waxaan aaminsanahay maba jirto bad uu raggu leeyo dhammaan dumarkaas iskale taasaan leeyahay horta aan gabadha leeyahay Di- halka anigu waxaan u arkaa inaynan joogin horta duni iminka qofku doonayo inuu qof kale xitaa wax badan uu kaga xidhnaado yes in lais dhiirigeliyo waa sax inamadu dee wax badan ka ga- ay ay dee ka gaabiyeen oo taas ma garanaysaa yani dhaqanku keenay sidaan hore uga soo sheekeynay laakiin hadda waxaynu joognaa xilli dumarku wax qorayaan iyagu gabyayaan iyagu maansoonayaan iyagu aalad kastoo raggu maanta isticmaala ay isticmaali karayaan iyagu ay dib usoo qori karayaan maansooyinkii hadda inamadu waxay qoraan maalin kasta bugaag baa laga qoraa raggii hore sidaas ka leeg bay waxay usoo qori karaan gabdhuhu de wixii dumar ah ee laacatay taariikhdooda ama gabay lagu hayo aad waa mahadsantihiin dhammaanta Ay, wad mahadsan tahay.
adaa mudan walaal ismaaciil
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno naadiga kubadda cagta chelsea ee dalka ingiriiska ayaa heshiis la gaartay goolwado waddanka poland u dhashay oo da'yar oo la yidhaahdo marsin kadib tartan xoogan oo ka dhexeeyey kooxaha chelsea barcelona ku haddan sidii ciyaaryahankaasi da'da yar ee waddanka poland u dhashay ay ula soo saxiixan laayeen lix toban jirkan waddanka poland u dhashay ayaa waxaa la sheegayaa in uu durbaba qiyaastii dherarkiisu yahay lix fiid iyo shan inch iyadoo la sheegayo in golwadihii hore ee naadiga chelsea enrique hilario uu ka dhaadhiciyey ciyaaryahankaasi da-da yar ee waddanka poland u dhashay in naadiga chelsea uu ku soo biiro golwadahan da-da yar oo u ciyaarayay kooxda f c b escola ayaa waxaa naadigaasi ay websaytekeeda ku shaacisay in heshiis uu la gaaray naadiga bluuska ee dalka ingiriiska waxaana rajaynayaa in kooxdaas uu ka mid noqdo dhowaantan ciyaaryahan zalatan ibrahimovic ayaa golkii ugu horreeyey naadiga kubadda cagta ee manchester united u dhaliyey kadib kulan ka dhacay waddanka sweden oo naadiyada manchester united ee galatasaray uu dhex maray golkii ugu horreeyey ayaa man united waxaa u dhaliyay ciyaaryahan ibrahimovic oo kulankiisii ugu horreeyey oo ahaa sidoo kale uu dheelay ibrahimovic ayaa qandaraas hal sana gaaraya naadiga kubadda cagta manchester united la saxiixday kadib markii uu ka tagay naadiga kubadda cagta b s g oo xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyey uu la ciyaarayay qoyska ciyaaryahan lionel messina waxa ay sheegeen in aanu ciyaartooygaasi dib ugu laaban doonin xulka dalka argentiin kadib markii xiriirka kubadda cagta waddanka argentina ay shaaxa ka qaadeen inay rajo wanaagsan ka qabaan in lionel messi ay ka dhaadhiciyaan u ciyaarista mar kale xulka dalkiisa argentina messi ayaa bishii juun aynu ka soo gudubnay waxa uu shaaciyey in ciyaaraha caalamiga ee uu ka fariistay guud ahaanba kadib markii waddankiisu uu ku guuldaraystay inuu koobka ameerika u qaado laba sano isku xigto oo faynala waddanka argentina looga awoodroonaaday rigoorooyin weliba waddanka jile ay ka qaadeen koobkii ameerika ee dhowaantan kii ugu dambeeyan lagu soo gebagabeeyey dalka maraykanka leonel messi ayaa waxa ay qoyskiisu sheegeen in aanu qorshihiisu ahayn inuu ka fakero inuu dib uga laabto kudhawaaqistii uu ku dhawaaqay inuu ciyaaraha ka fadhiisanayo iyadoo xiriirka kubadda cagta dalka argentina ay rajaha wanaagsan ka qabeen inuu ciyaaro kulanka shareebka koobka adduunka ee waddanka argentina bisha sebtembar la ciyaari doonto waddamada uruguay iyo venezuela waxaa sidaas si lamid a ciyaaraha caalamiga shaaciyay inuu ka fadhiistay ciyaaryahanka basin shonstaga oo waddanka jarmalka u dhashay labayo toban sano oo waddanka jarmalka u ciyaarayey basin shwenstaga ayaa shaaca ka qaaday inuu ciyaaraha caalamiga guud ahaanba ka fariistay dhowaantanna waxaa loo sheegay inuu koox kale ka daydeedo kooxda manchester united uu hadda u ciyaarayo shwenstaga oo koysoddon jira ayaa waxa uu dhowaantan ku guuldaraystay in waddankiisa sidoo kale koobka yurub uu kula guulaysto kadib markii waddanka faransiiska ay ciyaartii afardhammaadka ay guuldaro kala kulmeen shwenstager ayaa kulan u saftay xulka waddanka jarmalka isagoo koobkii adduunka kula guulaystay sanadkii markaas oo argentina ay gooli waxbadda qadihii dheeraadka ee wakhtigii loogu talagalay dheeraadkahi ay dalka jarmalku guusha ku raacday dhegaystayaal xubintii ciyaarahan halkaa inoo joogo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan gebagabada idaacadda duhurnimo oo ay idinla socodsiinayaan caashicuudi anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ah waxaan idinkaga tegaynaa heestan soo socota ee ah heesta sweden ee uu ku luuqeeyo fanaanka mukhtaar cantar
sidaa geelha u jira soddon berintuu qaday sidaa sidaa geelha u jira soddon soddon berintuu qaday surmiyoo xarad qaba waxaanahay sidiisu surmiyoo xarad qaba waxaanahay sidiisu sakiyo maantiyo saadii la joogaba adun baan ku sugayaa ku saadaaliyaa adun baan ku sugayaa ku saadaaliyaa weli sakiyo maantiyo saadiila joogaba adun baan ku sugayaa ku saadaaliyaa adun baan ku sugayaa ku saadaaliyaa weli adu jooga swiden miyay suuradaadiyo sawirkaagu gacaalo isadu noqon naftaydii naftaydii isadu noqon naftaydii adu jooga swiden miyay suuradaadiyo sawirkaagu gacalo isadu noqon naftaydii